barnaamijka aan soo dhaafnay waxaynu ku soo gagabeynay casharkii ku saabsanaa nebiga ilaaha waa nebi nuux radiallaahu canhu waxaynu aragnay siduu ilaahay u baabi'iyey carruurta aadan ee xilligii dadka biyaha sababta oo ah dembiga ay sameeyeen owgeed boqol sano ayuu ilaahay siiyey dembiilayaasha wakhti ay dembi dhaafaan nuuxna wuxuu dhisay minaaraddii oo badbaado u noqotay kuwii ilaahay aaminsanaa nuux iyo qoyskiisa ugu dambeyntii rabbiga oo xaqa iyo caadilka ah ayay oofiyeen ballantii uu u sheegay wuxuu baabi'iyey dadkii aan dhex marin minaaradda uu nuux dhisay buga towraadka wuxuu leeyahay dhulka oo dhammu wuxuu ahaa isku af iyo isku hadal keliya waxaana dhacday markay xagga beri u sii socdaaleen in ay waddankii shiicaar meel bannaan ka heleen oo halkaas ayay degeen oo waxay isku udayeen inakeena ayuu labeen sameynayey oo aynu aad u duubne oo waxay dhagaxa meeshiisa u haysteen labeen munaaradda meesheedana dhoob oo waxay yidhaahdeen inakeena aynu maqalne dhisanne iyo munaarad dhaladeedu samada gaadho oo aynu magac yeelanne waaba intaas ayay dhulka dushiisa oo dhan ku fala fikradnayeene rabbiguna wuxuu u soo degay inuu arko minaaradda minaaraddaasi oo ahayd kuwa labeen ay dhiseen oo ilaahay wuxuu yidhi bal eega iyagu waa isku dad keliya oo dhammaan isku af keli ah bay leeyihiin oo waxaanuna waa wax ay bilaabayaan inay sameeyaan oo xataa wax ka horjoogana ma jiro waxay damcaan inay sameeyaan ma jireen inakeena ayuu degne oo halkaas aynu afkooda iskaga qasne yaan mid mid kale hadalkiisa garanine inakeen ayaynu degne oo halkaasi aynu afkooda iskaga qasne yaani midna mid kalena hadalkiisa garanine kolkaasaa rabbigoo halkaasi ka kaxeeyey oo kula fiidhiyey dhulka dushiisa oo dhan oo dishiisa magaaladii way joojiyeen sidaa daraaddeed magaceeda waxay waxaa loo bixiyey sidaa daraaddeed magaceeda waxaa loo bixiyey baabel maxaa yeelay halkaasaa rabbiga afkii dhulka oo dhan iskaga qasay oo halkaasuu rabbiga ka kaxeeyey iyagii oo ku kala fadhiyey dhulka dushiisa oo dhan kuwanu waa farcankii sheem sheem wuxuu jiray boqol sannadood oo laba sannadood oo dadkii ka dambeysay wuxuu dhalay afarakad sheemna markuu afarkasad dhalay kadib wuxuu noolaa shan boqol oo sannadood wiilal iyo gabdho wuu dhalay arfakasadna wuxuu jiray shan iyo soddon sannadood wuxuuna dhalay saalex arfakasadna marka saalax dhalay kadib wuxuu noolaa afar boqol iyo saddex sannadood wiilal iyo gebdho wuu dhalay tani waa taariikhdii towraadka sida ay u qoran tahay saalax wuxuu jiray soddon sannadood wuxuu dhalay cabeer saalaxna markuu cabeer dhalay kadib wuxuu noolaa afar boqol iyo saddex sannadood wiil iyo gebdho wuu dhalay cabeerna wuxuu jiray afar iyo soddon sannadood wuxuuna dhalay feleg cabeerna markuu feleg dhalay kadib wuxuu noolaa afar boqol iyo soddon sannadood wiilal iyo gabdho wuu dhalay felegna wuxuu jiray soddon sannadood wuxuu dhalay rico felegna markuu rico dhalay kadib wuxuu noolaa laba boqoloo sano laba boqol iyo sagaal sannadood wiilal iyo gabdho wuu dhalay ricowna wuxuu jiray laba iyo soddon sannadood wuxuuna dhalay seruuq seruuqna markuu dhalay kadib wuxuu noolaa laba boqol iyo toddoba sannadood wiilal iyo gabdho wuu dhalay seruuqna wuxuu jiray soddon sannadood wuxuu dhalay naxoor saruuqna markuu naxoor dhalay kadib wuxuu noolaa laba boqol iyo laba boqol oo sano saruuq markuu naxoor dhalay kadib wuxuu noolaa laba boqol oo sannadood wiilal iyo gabdho wuu dhalay maxaa yeelay iyagoo ilaaha garanaya ayaynan isaga ilaaha ahaana u aaminsanayn umana mahadnaqin laakiin firkoodii waa xumaadeen qalbigooda garaad la-aan garad la-aanka waa la madoobeeyey iyagoo kuwa aqli leh isku sheegaya ayay nacasoobeen ammaantii ilaaha aan dhimanin ayay ku bedeleen sanaam u eg nin dhimanaya iyo had iyo xayawaano iyo wax bogga ku guurguurta taas awgeed iyagoo qalbigooda wax xun ka damacsan ilaahay wuxuu u dayey wasakhnimo in dhexdooda jidhkooda ku maamuus jabo maxaa yeelay runtii ilaahay bay been ku bedeleen oo waxay caabudeen oo u adeegeen ummadda intay caabudi lahaayeen rabbiga taasi waxay ku qoran tahay taariikhda nebiyada sida uu nebi nuux radiallaahu canhu uu sheegay intay oggolaan waayeen inay ilaah ku haystaan aqoontooda ilaahay wuxuu u dayey maandooli ah inay sameeyaan waxyaalo aan qumanayn iyagoo ay ka buuxaan xaqdarrada iyo sharnimada iyo daacad darrada iyo xumaanta oo dhammu waxaa kaloo ay ku buuxaan xindhisada iyo dilidda iyo ilqada iyo khiyaanada iyo camal xumaanta oo waxay yihiin kuwa wax xun ku faaqa iyo kuwa wax xanta iyo kuwa ilaaha neceb iyo kuwa wax caaya iyo kuwa diinta been ka sheega iyo kuwa kibirka badan iyo kuwa faanka badan iyo kuwa wax sharka ah hindhisa iyo kuwa waalidkooda caasiga ku ah iyo kuwa garaadla iyo kuwa xidiga jibiya iyo kuwa kalgacaylka lahayn iyo kuwa naxariista lahayn dadka dunida oo dhan hal af ayay ku hadlayeen dhulka oo dhammu wuxuu ahaa isku af iyo isku hadal keliya waxaana dhacday markay ragga beri u sii socdaaleen inay waddankii shincaar meel bannaan ka heleen oo halkaasi ayay degeen oo waxay isku yidhaahdaan inakeena aynu labeen samaysanne oo aynu aad u duubne oo waxay dhagaxa meeshiisa u haysteen labeen munaaraddana meesheedana dhoob oo waxay yidhaahdeen inakeena inakeen ee aynu magaalo dhisne iyo minaarad dhalaadeedu samada gaadho oo waxay magaceeda
yeelannay waaba intaasoo aynu dhulka dushiisa oo dhan ku fala ridanne ama dhulka dushiisa oo dhan ku fala fidinne waayo wax kasta oo jid lahu waa sida caws oo kale oo quruxdiisa oo dhammu waa sida ubax duurka oo kale haddaba cawsku wuu engegaa ubaxuna wuu dhacaa